asalaamu calaykum guddoomiye kusoo dhowow warbaahinta markabley su-aasha ugu horreysa ee aan rabo inaan ku weydiiye ayaa waxay tahay waxaad ka warantaa sida ay kugu suurto gashay in aad noqotid guddoomiyaha jaaliyadda iyo ardayda ka soo jeeda maamul goboleedka jubbaland ee wax ku barata dalka masar wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu sidaas si la mid ah salaan ayaa hawadiidin soo marinaya dhammaan maamulka sare ee radio markabley iyo guud ahaan shacabweynaha reer jubbaland iyo midka reer baardheere sharaf gaar ayay ii tahay inaad waraysi ila yeelataan oo aad ila soo xiriirtaan radio markabley oo ka mid ah radioyaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ugu muhiimsan haddii aan su-aasha jawaabteeda guda galo sharaf ayay ii tahay inaan noqdo ama la ii doorto guddoomiyaha jaaliddii ardayda jubbaland ee dalka masar kasakow mas-uuliyaddaas sidee u aragtaa dareenkaada su-aasha ah dareenkaygu waa iska degan yahay waxaan dareemayaa keliya mas-uuliyad inaan qaaday oo ummad soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ummadda jubbaland aan mas-uuliyad u qaaday waan rajeynaya aniga tiimkii la shaqeynayo inaan kasoo bixi doono sideese ayaad u aragtaa xilkaasi iyo qaabka loo maray doorashadaasi doorashadan ka hor intaan la qabanin waxaa jiray guddi doorasho oo kasoo shaqeynaya muddo aada u fog dhismaha jaaliyaddii ardayda jubbaland ee dalka masar waxayna soo bilaabatay horaantii labada kun iyo siddeed tobankii ilaa iyo hadda waxaa la waday in ummaddu waxay ogashahay oo loo wada dhanyahay ay soo baxaan wa ficlanna sida qadarneed baa dhacday aniga iyo tiim saaxiiba anaha ku tartamay anigana calaf u qaada oo ii qorneed waxaad ka wartaa tan iyo intii lagu doortay xilkaasi maxaad inoogu sheegtaa waxyaabaha kuu qabsoomay mise jiraan wax caqabado ah oo aad la kulantay ka hor intaa aan la dhisin jaaliyadda iyo ardayda midoogan ay ku midaysan yihiin waxay ka mid ahaayeen dadka reer jubbaland ee ku sugan qaahira ama dalkan masar dad si guud isaga warqabo walaalo ah ehel ah dadkooda soomaaliyeed waxa looga baahdo ka qayb qaadan jiray tooda gaarka aan watay walow ay lahayn maamul hadda annaga naga horreeyey annaga ayaana calaf u yeelana inaan noqonno dadkii ugu horreeyey oo matala waxaan haysanaa mandate mandatekaasna waxyaalo badan oo qorshaha noogu jiraa jirto hadday noqoto inaan ka shaqeyno dhammaan dhismihii jaaliyadda guud ee soomaaliyeed haddii ay noqoto inaan adkeyno ama dhidibada aan u aasno midda jubbaland oo hadda a gacanta ku hayn xilkan lagu doortay muxuu uga dhigan yahay jaaliyadda iyo ardayda ka soo jeeda jubbaland ee dalka masar ku nool mise jiraan wax caqabadaha oo jiray ka hor inta aan lagu dooran muxuu ka dhigan yahay xilkan xilkan muhiimad weyn uu leeyahay dhammaan dadka soomaaliyeed intaa annaga la gaarin muhiimad uu dadka soomaaliyeed u leeyahay waxaa ka mid ah juqraafi ahaan jubbaland waxay dhacdaa markii soomaaliya la joogo waa state labo dowladood oo soomaaliya saameyn ku leh ay daris leeyihiin markii taas laga soo tagana waxaa ku nool population aada u badan waa state bad leh webi leh juqraafi ahaan farmin leh ama beero ummadda soomaaliyeed muhiimad gaara uu leeyahay midnimada iyo developmentiga iyo horumarka statekaas markii laga shaqeeyo waxaa la isdhihi karaa mid soomaaliyeedna waa la gaaraya waxa uu kaloo muhiim u yahay dadka reer jubbaland ah oo ku nool dalkan masar ma ahan midoogan ama jaaliyaddan wax siyaasad loo abaabulay ama loo aas-aasay waxa uu ka shaqeyn doonaa waxaan la yidhaahdo public serviceka ama danta guud marka annagana dareen gaaru noo yahay inaan mas-uuliyiin u nahay gaar ahaanna dadka soomaaliyeedna muhiim ayuu u yahay ee ku nool dalkan masar su-aasha ugu dambeysay aan jeclahay guddoomiye inaan ku weydiiyo ayaa waxay tahay adigoo mahadsan maxaad inooga sheegi kartaa qorshayaasha cusub ee aad ku horumarinayso mas-uuliyaddaada iyo dadka aad madaxda u tahay sanadka cusub ee labada kun afarylabaatanka haddii aan qorshahayga cusub guda galo qorshahayga cusub waa midnimada ummadda soomaaliyeed waa midnimada ummadda reer jubbaland iyo dhammaan wax kasta oo hore u qaadi karo qadiyadda soomaaliyeed tan gaarka ah keliya kuma ekaan doono horena waa uga shaqayn jirnay haddana waa ka shaqeynaa waana kasii shaqeyn doonaa insha allah waxaan aada iyo aad ugu mahadcelinayaa radio markabley oo ugu horeeyo maamulaha guud mudane axmed cumar saalixi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu